dhammaan dadweynaha reer puntland meel kastay joogaan iyo ummadda soomaaliyeed oo samaka taliska oo nabadda jecel maantoo taariikhdu ay tahay bisha lixi shan iyo tobnaad bishii shanaad waxaa ciidamada puntland degaamadoodii deganaa soo weeraray ciidamada somalilan oo gardarro mar walba kusoo weeraraya dhulka puntland iyo ciidamada puntland halkaas dagaalkaas saaka labayo tobankii ayay soo weerareen kabacdina ciidamadaas somalilan waa la jebiyey dib baa loo jebiyey dib baa loo riixay dagaalkiina hadda weli waa socdaa wixii waxaa ka dheer oo faahfaahinana dib baan kasoo sheegi doonaa laakiin waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed inay gardarra mar walba joogtaa ah iyo dhiig soomaaliyeed oo dib loo daadiyo ay ka shaqaynayso xukuumadda hadda muuse bixi oo hogaaminayo iyo oo ummadda soomaliyeed ay rabto inay dhibaatayso marka intaasaan rabnaa inaan idiin sheegno wixii kaloo faahfaahina dib baan idinka soo sheegi doonaa haddii ilaha idinka dhigo shacbiga somalilan meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalk ee somalilan ay weerar qaawan oo xoogan kusoo qaaday qaranka somalilan ciidamadka degan jiida hore saaka waa barigii dagaalkiina hadda uu socdo waxaan u sheegayaa qaranka somalilan inay ciidamada somalilan dhammaan ka gaadheen jihooynkii laga soo wariyay guulada taaban karo oo ay weliba hubna ka furteen jabiyeenna difaaciya caalamkana waxaanu u sheegaynaa in saddexdii bilood oo u dambeeyey shan iyo labaatan goor ayna soo weerareen ama ay rasaas kusoo rideen ciidamada federaalk ee soomaaliya ciidamada somalilan ee degan dalkooda iyaga oo nagu soo xadgudbay lixdan kilomitir gudaha somalilan soo galay oo xadka kasoo gudbay lixdan kilomitir intaana waxaanu ku jiray oo cid waloo ergaaba hadday qaramada midoobay cid ka socoto tahay hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxay nagu waaninayaan dagaal ha laga foojinaado intaaba nabad baanu u taageeray waa hadal wayse ka maarmi waanina soo weeraray waxaan u sheegaynaa ragga saakana soo weeraray inaan u dhigi doonno casharkii aan u dhignay afweyneh oo aabahooda